waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim caad baad umahadsanyihin radio australia runtii dawaad u socoteen oo cabdi cabdigalla ninka la yidhaahdo beryahan dee waa guddoomiyihii hore ee gobolka bari kolley un waxbuu tabanayey ama saxa ku ahaado ama khalada ku ahaado meel kamida gobolka bari buuna joogay warkan laleeyahay ciidamo isagu leeyahay iyo ciidamo dawladda ah ayaa isku dhacayna wax ka jira runtii ma jiraan ciidamada dawladda ah oo sahana oo dee shaqadooda caadigaa haysta ayuunbaa malaha meelaha marmaray oo la arkay laakiin de haddii de wax jiraan oo dagaal dhacay dee dhimashaya dhaawac oo yeelan lahay taa waxaan xaqiijinayna inaan waxbaaba yaraatay ka jirin waa gartay arrinta cabdisamed gallan way soo noqnoqotay baryahan ma jiraa wax ama wada hadalla ama dowladda puntland hadda maxay maxay ka samaynaysaa arrintiisa dowladdana kolley waa dowlad nabadeed dulqaadkeeduna waa badan yahay mar walbana shacabka reer puntland waxay ku caamaaleen waa nabadda iyo ismaqalka dowladdanana de muddadii ay jirtay dowlad degdegta maaha runtii waa lagu jiraa odayaal waa joogaan dadka waxgaradka waa joogaan dowladda lafteedu dee wa waa ku jirtaa insha allahu tacaala waxaan filaynaa wax fiican inay kusoo dhammaan doonto haddii lahay idmo melihinda cabdigal cabdi samad gallaan waa saxan yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye inaan shacbiga reer puntland lagu qasbin ama lagu riixin dagaal islamarkaana aan cidda dan kastaaba ha lahaatee aanay dhacaynin taasaan ku rajoweyna insha allahu tacaala dadkuna inta maskaxda iyo caqliga u shaqaynayo dhinac walba waa gartay waxaa jirtay wasiir in raadiyaha daljir la xiray iyadoo isla la xiriirtay isla arrimahan idaacadda iyo warbaahinta kalema sida ay arrintan uga warrameed baa dowlad ahaan idna ku qancin maxaa loo xiray idaacaddaas aad baad umahadsantah waa su-aal meesha ku jirta waxa weye mediable etics bay leedahay hal nabadgelyo guud baa jira xalay haddii aad daawanaysay ama saakadan doorashaa waxay ka socotay ah referendumka ingiriiska wadanka ingiriiska loo qaadayo yurub ma ka baxaysaan mise kama baxaysaan dowladda ingiriisku amar bay soo saartay lada laba iyo tobankii habeen hore oo xilliga u k ilaa iyo tobanka habeennimo oo booliska dhammaantood ay wada xirmayaan inaan warbaahinta waxba ka hadli karin xalay oo dhan waan fiirinaynay waan fiirinayay ilaa iyo hal television kama hadlin doorashaa dhacday unbaa la sheegay annagu warqad amara baan soo qornay waxaanu ku nidhi dadka nabadgelyo xumada wada annagoon cid gaaraba u jeedinba haddii la doono dhinacbaha loo wado dadka nabadgelyo xumada wada ee qorisita ninka mucaarada ee wax dhaliilaya lama diidana dhaliishu waa toosin laakiin nin qorisita ama qabiil ku socda haku haku ha ku dagaalamayo ama ha ku dagaalamayo diin uu leeyahay waan saxsanaha in waraysi laga qaado waa kaakaana nagu diidnay kabacdina cabdisamad galan oo hubaysan asay waraysteen amarkiina waa fidiyeen taa macnaheedu waxa weeye dawlad meeshii kama jirto sababtaas ayaa radio radio dadka dawladda amar u bixisay in la hakiyo shaqadii ay ay hayeen xoogaa ma la dhihi karin laakiin waa caburin xagga warbaahinta haddii cabdisamed gallen waa waa dabcan qof jira weeye dowladda ka soo horjeeda social media ama warbaahinta bulshadu isticmaalaya warbaahintu marka inay ama ka warranto ama isaga
waraysa cabdisamed gallan dawladdani reer puntland waa dowlad dimuqraadi ah dimuqraadi baa lagu soo door qori laguma imanin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka shan sanaa la door ilaa iyo shantaa sana ay ka dhammaato iyaga ayaa sharciyan dawlada haddii laleeyahay marka dawladdii sharciga ahayd baan iyo shacabki reer puntland anigu qaabka kala adeegsanaya qori ku duminaya qaabkaan ninka u dhaqmaya xaalad military halkan kama abuurna waa taata la diidaya saxaafadda puntland cid uga xorriyad badani ma jirto waxaase mushkilada oo xusib mudan dhalinyaro badan oo ah kuwii aan dugsiyada dhexe ka soo baasay oo habeen oo dhan soo jeeda wax alla waxa ay qoraan iyo wax alle waxa ay yidhaahdaan in dadka reer puntland iyo soomaaliya qaadato aad bay qalbo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom cau xariijin soomaali